cabdi xakiin go-aanka golaha wakiiladu gaadhay soddonkii bishii sideedaad sanadkan laba cisho ka hor waxay ahayd laalista bixinta haamaha shidaalka barbera waxaweye arintaasi waxay ka hor imanaysaa dastuurkeena qodobka labayo tobanaad farqadiisa saddexaad oo odhanaysa xukuumaddu waxay awood u leedahay inay yeelato gacankuhaynta hanti guurto ama ma guurto ah in ay iibiso iibsato karaysato karayso ku bedelato qiimo u dhigma ama ku salaysan hantidaas oo sharciga waafaqsan marka haddii gebigaba uu xeer ama go-aan uu ka hor imanayo qodobada dastuurkeena ah go-aankaasi go-aan ma noqonayo xeerkaasna xeer ma noqonaya haddaba go-aanka ay soo saareen wuxuu ka hor imanaya qodobkaasi sidaa daraaddeed qodob taasi ma noqonayso go-aan taasi aawadeed markuu madaxweynuhu arkay qodobka labiyo tobanaad markuu madaxweynuhu arkay qodobka sideed iyo soddonaad qodobka sagaal iyo soddonaad iyo qodobka afariyo tobanaad dastuurkeena fariqiisa saddexaad ee ay iyagu go-aankooda ay cuskadeen waxa taasi ku cabsida dastuurkeena inaanay go-aankay qaateen iyo qodobadaas ayna wax xidhiidhaba lahayn habase haatee marka maxaa go-aan laga soo saaray wasiir go-aanka lasoo qaato waxa weeye in go-aankii ay soo saareen aanu dib ugu celinno maadaama aanu dastuurka waafaqsanayn ay madaxweynaha kagu gudbiyeen dib baan ugu soo celin oo madaxweyne ugu soo celiyey waay waa si wanaagsan go-aankaasi maadaama dee golaha wakiilada ay soo saareen waxyaabaha ay cuskadeen ay ku sababeynayeen waxaa ka mid ahaa in aan la gelinin tusaale ahaan oo kale tartan cidda lagu wareejinayo in wasaaradda ganacsiga oo kale inay hoos tagta ahayd haamaha shidalka aanay hoos tegin qodobo noocaasay cuskanayeen kuwaas ma jiraan baad leedahay cabdixakiin haddaan xaqiiqda kuu sheego wadahadal ayaa dhex maray xukuumadda iyo ganacsatada reer somalilan ah kuwaasoo danaynaya maalgashiga haamaha kaydka shidaalka berbera wadahadalkaas wuu socday laakiin wax heshiis dhamaystiran maaha la dhex maray marka wadahadalku dhex mari karaya laakiin procedurkii iyo nidaamkii waa wax la marin doono wax mustaqbalka dhici unbay ahayd heshiiskan heshiis la gaadho oo dhex maray ma jiro iyagu waxay yidhaahdeen lama marin procedurkii lama marin halkaasi qodobaday cuskadeeni heshiis dhex maray xukuumadda iyo ganacsada ma jiro laakiin wadahadal buu ahaa marka go-aanka waxay ku gaadheen rumaris ay suuqa ka maqleen habase haata waxaan ku caddaynaya inaanu heshiis dhex marin ganacsatada somalilan iyo xukuumadda somalilan laakiin wadahadal uu jiray musiir ma waxaad leedahay hawshaasi lama gelin ganacsatada laftirkooga way hadleen waxyaabaha la odorosay ee inta badan wararkee soo baxay waxay tilmaamayaan in lacag koob iyo toban milyan oo dollar gaaraysa lagu yidhi haamihii oo kale bixiya iyaga laftirkooga ay kala qaybsadeen calaa milyan iyo sagaal boqol ay kusoo hagaagtay oo kun shirkadiiba dabcan ay sidaa ku galeenba oo wadahadalkiiba la dhaafay oo la gaadhay in qiimihiiba laisla gaadhay lagaga karin lahaa taasi ma jirtaad leedahay waxaan ku lehay marka wadahadal dhex maro dadku waxay indhigu arkayaan bayir kuu gooyaan sideedaba marka wax laga wada hadlayo dadku waa ina marka hore wadahadalka bictures la qaataan marna waa mar procedure kale midna la sharci garaynayo sifihii sharci garaynta ma gaadhin heshiis kasta oo ay xukuumaddu xukuumadda iyo shirkad private oo dalka laga leeyay tu dibadda laga leeyahayba markay wax dhex maraan dowladda heshiiska la maro ayaa loo gudbiya kadib heshiiska marka loo gudbiyo ay arkaan ayay xaq u leeyihiin waxaanay muwaafaqsan yahay shuruucdii dalka mise muwaafaqsana markaasay si oran karayaan ay soo celin karaan golaha wakiilada oo ay oran karayaan arrintaasi sharciga ma waafaqsan because kaayi kaalaman laakiin iminka wax allaali wax loo gudbiyey ma jirto cabdixakiin waa rumaris wadahadal u dhex mari karaa waa la isweydiin karayaa waxaasoo dhan suuqa la isku weydiin karayaa ama de wasaaraddii ku shaqo lahayd wasaaradda ganacsigu way weydiin karaysaa laakiin arrinta go-aanka ay soo saareen go-aan ay ka hordhac bay ahayd markii wax loo gudbiyo ay arkaan inay wax u eegaan bay ahaayeen hadda madaxweynuhu warqadii wuu qoray uu ku celinayay golaha dib ugu celinaya go-aankaasi mise wax imkunaad wadaan go-aankaasi madaxweynuhu uu gaaray waananu ku celinay wayna haystaan shirgudoonka golaha wakiiladu gacantooda ayay ku haystaan iminka aan kula hadlayo hadda ma sii wadaysaan markaa hawshii wadahadalka aad tilmaantay haamaha shidaalka waad dabcan dibad uga fiirsanaysa arrintaas waa arrin xukuumadda guud ahaan u taala kama hordhacayo laakiin waxaan kuu sharaxaya inay xukuumaddu ay xaq u leedahay oo dastuurka xaq u siiyey habase ahaatee arrintaas mid aan iminkaan ka hordhacayo oon lehe waa la wadaya lama waday ma gaarsiina laakiin go-aanka aan ku celinay uun baan kuu sharaxi karayaa